dhallinyarada iyo odayaasha bulshada qeybaheeda kala gedisan salaadiinta waxaa ku salaamaya salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bacda salaan wixii aan dhihi rabnay suldaankaa sheegay muhiimadda aan isugu nimid oo aan rabnay inaan ka hadalno dadkaanu waa dadka deganay degmada howlwadaag gaar ahaan waaxda sayidka iyo waaxda axmed gurey waktigii dowladdu burburtay ilaa hadda dhul ay lahayd wasaaradda waxbarashada oo ku magacaabnay dugsigii sare ee howlwadaag sideed iyo labaatan sano maasimo toddobiyo labaatan aan gacanta ku haynay annagoo deegaan ah oo aan ciduna dhisan oon ciduna damaacin ciduna nolol ka raadin marar badan way jirtay oo laysku daydayey inay shakhsiyaad qaataan laakiin laga difaacay ayaa waxaa hadda soo baxay in gobolkii banaadir uu kula mucaamilay shakhsiyaad qaas ah arrinkaas ayaan isugu nimid awooddeennuna waa inaan saxaafadda ka hadalno ama warkeenna aan fogayno marka soomaalidu waxay tidhaahdaa meesha in laga filaaya ceeryaama ka timid madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waxay horey u sheegeen inaan danta guud shaksina isticmaali doonin markay iyagu xilka la wareegeen iyo wixii ka dambeeya maantana ma qarsoono madaxtooyadu wax yaray noo jirtaa wasiirka arrimaha gudaha og maamulka gobolku waa kii isagu hawsha qabsanayey guddoomiyaha degmadu waa wiil la adeejiyey wax eeda annagu saari mayno waxaan codsanaynaa arrinkaas in dawladdu soo farageliso goobtaas danta guud ah oo soddonka sano la ilaalinayey ninka lacagta ku bixinaya waxaan leenahay xalaal kuu noqon maysee lacagtaada ilaasho kan qaadanaya waxaan leenahay ha qaadanin waad ku sumoobe kuwa ka aamusanoo madaxdaa sidaan madax ku noqon maysaan haddaydnaan soo faragelin waxaana ka dhiibaynaa jawaab cad oo lagu qanci karo wixii ku baaba'a iyo wixii ku dhinta iyo wixii ku hallaabana dadka aan u gudbinnay oo madaxdaa oo aan soo faragelin ayaa qaadi doona wax allaala wixii cawaaqi xumaha ka yimaada wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
anigu ma doonaayo inaan hadal badan aan idhaahdaba ma doonaayo oo maxaa dambeeyey suldaalka iyo gubaadka ayaa dhameeyeen muhiimaddu waxay tahay siddeed iyo labaatan sano ka bacdii dugsigii sare ee howlwadaag aan wax ku soo barannay dawladda maamulkeeda ku jirta iyo ragga ugu sarsareeya badankood kuwa lamidka ay ka soo baxeen oo xilliga aad ogeedeen oo dhibka badnaayee lasoo maray ee shacabkii iyo kalaboobkii iyo dhulboobkii iyo waxyaabihii ka jiray soomaaliya ay soo martay aad ogtihiin hantiyada qaaska ah dadka qaasqaaska u leeyihiin la kala boobayey laga difaacay in ay cidi sheegato iyadoo loo yeelayo in carruurta dadka deegaankaas carruurtooda inay wax ku barato ay ugu talagaleen oo ay sidai dawladda hore u samaysay inay u difaacaan ilaa dawlad kaleo soomaaliyeed ka imaanaysa ay ugu talagaleen hadda maanta siddeed iyo labaatan sano ka bacdiyaa la dhisanayaa wiilkaa la leeyahay inaanu ro'ow diinla anuu ma aqaane oo dahabshiilow maamulaa la leeyahay anigu dahabshiil isma naqaano ka kale ninka la yidhaahdo maamulada kuwa kale maamullada degmooyinka iyo gobollada waxaan u sheegaynaa iskuulka sare howlwadaag ma dhismaayo ma dhismi doono weligeed ma dhici doonto wuxuu naqon doonaa meel ardayda soomaaliyeed wax ku bartaan dadka reer howlwadaag iyo ummadda kale soomaaliyeed meelay wax ku bartaan uu naqon doonaa mana laga hari doono war lacagna ha ku kala qaadanina ninnow lacagoyay kaaga dhammaanin siddeed iyo labaatan sanoo suuq iyo jiib iyo waxaad ogeed laysku ridaaya ta wax walba lagu riday oo ururadii gerarka kuwa dheerdheeroo gerar soo deesta yimideen oo maaragtay dadka habeenkii miraa yimaadeen aa bannaanka lagu dhigay wallaahi bilaahi tallaahi uusa cid u dhismi doonin shaksina xalaal u naqan doonin waana soo taagannahay wuxuuna la mid yahay nin difaacay xadka soomaaliya nin cadow ka difaacu la mid yahay oo ninka ku dhinta ee maaragtay iskuulka howlwadaag difaaca iyo iskuulaadka kale la midka nin ku xadka ku dhintay isagoo ka difaacaya dalka cadow la mid yahay waayo waa baabi'a mustaqbalkii carruurteenna waxa laga shaqaynayay mana doonayno carruurtaan dhalanayaa taagan kuwiina dhalayaa nala dhashaa taagan kuwa soomaaliyeed oo ge oo afarta ka hore dalka ku dhashay yaa meeshaas ka tirsan iyagaan inay wax ku bartaan la doonayaan ma suuroobayso nin now lacag aysaga bixinin yariisoo guddoomiye kuwa ahaanaayo inuu bixiyo wiil degmada joogaa guddoomiye kuwa ahaanaayo in la yidhaha ilaaliyo waardiyey ciidanka buliisku kuwa ahaanaayaan inay waardiyeeyaan haddii qarankooda dhacayo ama ay dadka u weeraraan ma ku ahaanayaan ma yeelayno waxaa siddeed iyo labaatanka sana ka roonaydaan leenahay haddii waktigaan arrimahan dib loo galo yaan dib loo gelin mana u dulqaadanayno hadalkayguna waa kooban yahay ninnaw lacag aysaga bixinin buliiskow ha difaacino ha ilaalinin nabad sugidaya ha ilaalinin ka leexo waa waa hantidii qarankoo la boobayo oo maaragtay isguulkii iyo waxbarashadii wasaaradda waxbarashada waxaan leeyahay arrinta ma moogaa soo gasho hadday lacag qaadatayna dalka ma meteli karto waa waa waa dareemi karnaa wasiirka waxbarashadu inuu saacaddan isguulka sare howlwadaa ka hadli waayaa waa wax waa jardiiba hanoola sheego haddii cirku gatay annagu ma oran karno saas cirku haddau gatay hanoola sheego hanoo samayso dawladda isguul isguulkaanaa laydin dhisay kanaa laydinku bedelay howladaaka inaad ka bixiso dadka aad ka dhisto siday rabtaan hanseedo markaas annagu annagu wax kanoo kale ka bedi laakiin ma yeelayno ma u dulqaadanayno waxaad markhaati ka aatiin inaan wixii ku hallaaba mas-uuliyaddeeda ay qaadahayaan dadka hunhumeeyey ee meesha ku dhisanaya wiil guddoomiye ka ah degmada howladaag ma ku ilaali kariyo in in daabshiil ay dhisato meesha ma ku ilaali kariyo shaksiyaad kale inay guriga ka dhistaan mana laga yeelaayo waxna qarsan mayna adiga iyo asagu laba nin culmaadeenana laba guddoomiye degmaanna wallaahi baan carruurtaydu inay baabada yeelin inaanan yeelin carruurtayda iyo waxbarashadooda inuu baabi'iyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ciddii kale uga damiina oo maaragtay u soo dirtayna hadda u tago anigana waa aniga joogaa isu keena keeno haddii uu igu qancin karo inaan iskuulka owladaag la dhiso siddeed iyo labaatan sano aan ka ilaalinayna cid walba waa maadsanti